أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم bغyri xisaab suuratu zumar baan kusoo jirnay aayadda sideedaad baynu ka bilaabayna in sha allahu tacaala qaala allahu tacaala waidaa masa alinsaana waidaa masa haddii uu asiibo alinsaana insaanka gaalkaa loo jeedaaye durrun dhibaato hadday ku dhacdo yacni musiiba ku dhacdo dacaa waa baryaa rabbahu rabbigii buu baryaa oo rabbigii buu xusuustaayo u baryaa muniiban xaaluu yahay mid u noqonaya ilaahi xaggiisa u noqonaya oo u tadarucaya oo ictiraafaya oo isululdhigaya uma idaa khawalahu hadduu siiyo uma idaa uma idaa khawalahu hadduu siiyo ay acdaahu siiyo acdaahu nicmatan nicmo hadduu siiyo oo durkii iyo dhibaatadii uu ka sheeganayay uu ka faydo nicmadaasoo minhu xagga alle ka ahaanaysa oo xagga alle ka imanaysa nasiya waxa uu halmaamaa maa dhibkii buu halmaamaa kaana uu ahaa yadcuu mid badya yadculla aha alla barya ilayhi ee ilaa kashfihi wa isaalatihi in alle ka kashfiyo oo ka suuliyo uu alla baryaayay min qabl hor waxaa kaloo maada ku dhici kartaa maa bimacnaa man oo alle ay ku dhacayso tabaaraka wa tacaala nasiya waxa uu halmaamaa maa ay man buu halmaamaa man allihii buu halmaamaa ama rabbigii buu halmaamaa kaana uu ahaa yadcuu ilayhi mid u tadaruca oo barya min qabl hor markuu barwaaqayso oo dhibaatadii laga faydo o u nicmaysto ayuu iska halmaamaa wixii hore ka tagaa wa jacala waxa uu yeelaa lilaahi allena waxa uu yeelaa andaadan kuwa la masa ah kuwa la masa ah la masa ah oo la siman oo alle la caabudo ayuu markaa u noqdaa oo u yeeshaa muxuu sidaa u yeelayaa liyudilla inuu lumiyo oo dadka inuu lumiyo ee liyudilna naasa dadka kale inuu lumiyo can sabiilihi waddada alle ka lumiyo oo laba qiraa'a ku sugan halkaasoo liyadilla iyo liyudilla in rubaaci laga keeno adalla yudilu iyo dalla yadilu labada laga keeno marka labada laamku tacliil buu mid faa'iideynayaa liyudilla inuu lumiyo darteed buu saa weelaya laamu cilla can sabiilihi ay can sabiili illaahi jidka ilaahay oo sideeba u luminaya ficilkiisu ku luminaya dee waa kan marna ilaahay rumaynaya marna ka gaaloobaya dadkaa ku dayanaya qul waxaa tidhaahdaa ka sidaa u dhaqmaayo tamatac ku raaxayso bikufrika gaalnimadaada ku raaxayso qaliilan ay tamatucan qaliilan raaxaysi yar ama qaliilan ay zamanan qaliilan waqti yar waqti yar gaalnimadaada ku raaxayso innaka adigu qofka sidaa yeelayo min asxaabi nnaari naarta asxaabteedaad ka mid tahay kuwaas naarta la saaxiibaya ku waaraya ayaad ka mid tahay amman huwa qaanitun sidan inoo taalla qirada inoo taalla waxa weeyaan amman oo miinku shidan yahay markaa waxaa asalku ahaa am iyo man ina laysku yaqaanay marka haddaynu ku macnayno amta mutasilo ka dhigno waxaa mucaadilkiiba xagga hore ah marka sidaa yeelaya ee rabbigii dhibaatada markay qabsato ee baryaya oo xusuusanaya markii nicmada la siiyana ka noqonaya oo gaaloobaya ahaadaa kaamiyaa afdalu aw khayrun xaalan wa ma'aalan ma isagaa wanaagsan kaasi makaasaa wanaagsan amman mise mid mid baa wanaagsan oo khayr badan mankaasoo huwa isaguba qaanitun ilaahay adeecsan rabbigiibuu adeecsan yahay oo u khushuucsan yahay oo caabudayaa aanaa alleyli saacadaha habeenkii sacaadaha habeenkii oo dhan allo ayuu caabudayaa oo adeecsan yahay saajidan xaaluu yahay mid sujuudsan mar waa sujuudsan yahay wa qaa'iman xaaluu yahay mid taagan marna waa taagan yahay qur-aankii buu akhriyayaa yaxdaru alaakhirata xaal aakhira uu ka baqaayo oo wayarjuu uu rajaynaayo xaal uu rajaynaayo raxmata rabbihi rabbigii naxariisiisa iyo jannadiisana uu rajaynayo bayna alkhawf bayna alrajaa'i waalkhawf isagoo ku sugan ayuu sidaa u cibaadaysanaya habeenkii maruu sujuudsan yahay oo ku ooyayo iyo maruu taagan yahay oo qur-aankii iyo dikriga akhriyaayo ayuu ka dhexeeyaa qul waxaad tidhaahdaa nabi allow hal yastawii miyay siman yihiin aladiina kuwii yaclamuuna wax garanaya kuwa wax garanaya miyay siman yihiin iyo waladiina kuwii laa yaclamuuna aan waxba garanayn macnaha waxa weeyaan nafyi istifaamkaas oo ah hal yastawi miyay siman yihiin istifaamkana waa bimacnaa annafyi inkaarna wuu faa'iideynayaa macnaa masina wey oo istifaamka inkaarigaayo wuxuu ka dhigan yahay qofkii sidaa sheegto oo labadaas simo oo yidhahda labadaas waa isku mase waa siman yihiin waa lagu inkirayaa yunkaru qowluh yunkaru calaa qowlihi ninka sidaa sameeya oo istifaamka inkaariga waxawey maa lam yaqac waa waxaan dhicin wa muddaciihi kaadibun ka sheeganayaana uu beenaala yahay marka qofka yidhaahdaa maya caalimka iyo jaahilku waa siman yihiin ka yidhaahdaa taasi ma dhicin dee sax maaha waana beenaale sidaasoo kale ayaanu u silnayn qofka ilaahay tabaaraka wa tacaala caabudaya ee qaanidka ah iyo kaa kale ma sinna inamaa yatadakaru inamaa in kale maaha yatadakaru waxaa waansama oo waana qaataa ulul albaabi kuwa caqliga leba ayaa ayaa waana qaata ulul albaab lubun waa caqligii marka alalbaab baa lagu jamciyey ulul albaabna waa asxaabu alcuquul assaliima caqliga wanaagsan dadka u saxiibka ah ayaa waana qaata rabbi tabaaraka wuxuu leeyahay dabeecadaha insaanka bini aadamka weliba gaalka ayuu wuxuu inooga sheegayaa waidaa massa massa ay asaaba alinsaan insaanku waa garanaysaan hadda waa cumuum waa caam oo almuxalla bial weeye alinsaan jinsul insaan oo dhan baa soo geli kara laakiin ficilka marka meesha ka muuqda la eego waa waxa weye kii gaalka ahaa takhsiis yaa galayoo waa cumuumun yuraadu bihi lkhusuus waa cumuum oo khusuus loola jeedo waayo gaalka hadda loola jeedaa durun waa nakiro nakiratun fii siyaaqi ashardi tufiidu alcumuum ilaa idaa oo shardiyaha ayaa ka horeysa wax dur ah hadday taabato xanuun busaarad cidhiidhi kale u galay musiibo hadayay taabato amni daro nabadgelyada oo ku xumaatay badiga oo ku kacday waxaa hadday taabato dacaa waxaa u baryaa rabbahu rabbigii buu baryaa oo rabbigii buu xusuustaayo asnaamtii iyo shurakadii iyo awliyadii xataa uu maaragtay ku warwareegi jiray iyo oran jiray waa i shafeeco qaadayaan wou ka tagaa muniiban ilayhi xaaluu yahay mid isaga u noqonaya marka insaanka dabeecaddiisa waa walciyaadu billaah waa ka mid qofka markay dhibaata ku dhacdo ama xanuun ama wuxuu awoodi kari waayo ayuu idhaahdaa allah alla awood leh oo maaragtay waxaan oo dhan qaadi kara baa jira mushrikiintuna saasay ahayd ilaa aayaddu waa tii tawxiidka ka hadlaysay iyo ikhlaaska iyo inabarayska tawxiidka suuradan waa suurat likhlaas waan odhan karnaa maxaa yeele ikhlaaska ilaahay in cibaadada loo barx yeelo ayay aad iyo aad uga hadlaysaa marka insaankan marka hore oo asnaamtiisa iyo wixiisa marka barwaaqada lagu jiro waxaa suuq ayay wateen fa idaa rakibuu fi lfulki dacaw allaha mukhlisiina lahu ddiin marka ay badda galaan oo doonyaha dabayluhu ku gacaan ilaahay unbay war maanta wixii yaryarhaa waxba tari maayaane asnaanteenna aynu jeebka ku wadanee ilaahay unbay markaa ay caawin dacaw allahu mukhlisiina lahu ddiin falamaa najaahum ila albari marka uu beriga keeno soo badbaadiyo idaa hum yushrikuuna waaba iyagoo gaalo ah halkoodii ka miisaya waxoodii wadanaya waxaynu ka qaadaynaa aayaddatan qofka yacni gaalka ah haddii uu ilaahay baryo tabaaraka wa tacaala inuu ajiiba ajiibayo oo la odhanay gaal baa tahay adiga ilaahay ku maqli maayo oo culimmadu waxay dhahdaan labada laba gaalba ilaahay waa ka aqbalaa mid waa ka mudarka ah ee dhibta weyn ay haysato midna waa ka madluumka ah isagana waa laba dhibaato una ittaqi dacwat almadluumi fa inaha laysa baynaha wa bayna allaahi xijaab marka madluumkaas aa dulmiday ama gaal ha haadama islaam ha haadee hadduu ilaahay baryo ku habaaro way kugu dhici kartaa kii mudarka ahaa ayaa dhibtu geysatayna isagoo gaal ah ayaa ilaahay ka aqbalayaa amman yujiibu almudara idaa dacaahu wa yakshifu suuq marka labadaa gaalba ducadii waa laga aqbalaya maxaa yeelay kanna cadaalad baa ilaahay u doonayaayo ilaahay cadaaladda gaal iyo islaamba in cadaaladda loo sameeyo doonaya dacwat lmadluum kan kale ee mudarka ana naxariistii ilaahay ina raxmatii sabaqat qadabi naxariista ilaahay baa keenaysa miskiinka yare gaalka iska ah ee maanta ilaahay xusuustay ee yidhi allow ee ilaahay maanta ikhlaas saacaddaa sameeyey gaal baad ahayd oo haddana gaalnimadii maad ku suganta waad ku noqon doontaa ilaa ilaahay waa ogyahay maxay inay ku noqon doonaan gaalnimadii waxa dhowto markuu maaragtay dhibkii laga fujiyo uu ku noqon doonaan ilahay waa ogyahay iyo ilaahay ogyahay tabaaraka wa tacaala ayuu haddana naxariistiisa iska isaga iska iska aqbalaya fawaa'ida kale laga qaadina waxaa ka mid ah culimmadu insaanka gaalkaahi waxaa laga yaabaa inuu rabbigii garto oo rumeeyo oo keligii baryo haddana gaalnimadii aanay saas ka saaraynin waayo iminka kani dacaa rabbahu rabbigiibuu baryayaa muniiban ilahi isagoo noqonay dabeedna markii nicmadii uu faraha ku dhigo ayaad moodaa sida aayaddii kale ahayd marrakan lam yadcunaa ilaa durrin masa idaa masa alinsaana durrun dacaana lijanbihi aw qaacidan aw qaa'iman jiifku nagu baryaya ama isagoo taagan ama isagoo fadhiya dabadeed markaan dhibaatada ka faydno marra kaan lam yadcunaa ilaa durrin massa wuxuu noqonayaa sidii weligayba midaan dhibaataba helin wixiiba weylaawayaay weligayba xoolaha weligay waan iska dhaxlayba odhanaya marka insaanka dabeecadiisa ayay ka mid tahay ducaa lmudri sidaasina waa khatar sidaasina waa khatar xataa bini aadamka muslimka ah oo caasiga ah mararka qaarkood marka dhibaata ku dhacdo waxaa laga yaabaa inuu maaragtay uu soo noqdo sidaas daraaddeed waxay dhahdeen culimmadu cibaadat lmudari laa tanfacu qaaliban qofkan mudarka ah ee dhibta intuu taabtay qasab yacnaa ilaahay ku gartay dabeedna sidaa ilaahay ugu soo noqday badanaa wax ma sii joogto ma sii noqonayso qof baa iminka waxa weeyaan gaari baa la qallibnay loo arkay isagoo rogmay oo meel xidhiidhiya ku jiro allah yaa allah ilaahu iga saa wax alla wixii dembiya u galay odhan iyo dulmigu hayay waa kasoo xaadiraya la geeridama yeeri jirtay xusay talo ma nooshahay masee dhimatay dabeedna waa shahaadanayaa wuxuu ballan qaadayaa inuu iska dayn doono dembiyadii iyo wixii oo dhan uu ka baxayaa hadhowta waa la soo saaraya lug buu ka jabay marka lugta loo kabay oo kaco halkiisii buu kamiisaya ma ku noqday mise kuma noqon wuxuu shabah leeleeyahay tan lafteeda oo idaa masal insaana durun dacaa rabbahum muniiban ilayhi uma idaa qawalahu nicmatan minhu nasiya taas buu leeleeyahay xataa ahlu naarka wuxuu ilaahay yidhi tabaaraka wa tacaala walow taraa id wudifuu cala annaari faqaaluu yaa laytana nuraddu walaa nukadiba biaayati rabbina wanakuuna min almuuminiin bal badaa lahum maa kaanuu yakfuuna min qablu walow rudduu lacaaduu limaa nuuhu canhu wa inahum lakaadibuun ahlu naarka walciyaadu billaah marka naarta la dul keeno oo ay dul istaagaan oo ay arkaan silsiladaha iyo waxa meesha ku diyaarsan ayay odhanayaan laytana nuraddu alla ilaahayu na celi rabbiyow waxaan tamaniyeynaa in nala celiyo oo markaa aan ilaahay rumayno walaa nukadiba biaayaati rabbina wanakuuna min almuminiin baan noqonayna waa sax la wixii baa indhihii wanka waxaa la yidhi wanka weyn ilaa la gowraco indhihii shicirka ma arkan la wan weyno saasuu macashu leeyahayo wuu wuu fooraraa laakiin goor buu arkayaa marka miduudu ku dhacdo unbuu arkaa oo inta sidaa loo jeediyo indhaha cirka loo taago la gowraxayo marka waa wankaa weyn markii ay arkeen naartii oo ay hortooda timi ayay yidhahdeen yaa laytanaa nuraddu walaa nukadiba biaayaati rabbina wanakuuna min almuuminiin ilaahay wuxuu leeyahay bal maya waa beentood badaa lahum waxaa u daahiray wixii ay qarinayeen awalba xaq iyo baatil inuu jiro way ogaayeen rususha inay run sheegtay way ogaayeen diintu inay sax tahay waa ogaayeen laakiin bal yuriidu linsaanu liyafjura amaanahu insaanku wuxuu doonayaa inuu hortaa bannaan iskaga socdo laa yu'mar walaa yunha oo aan lana amrin lana nahyiyin iska shabkaxsado xorriyadda maxaad iiga qaadaysaa buu ku leeyahy inaad dimuqraadiyad ahayn adeer waxaan waa yar xaaraan maya soo dimuqraadigaa la qaatay ba kaas walow rudduu lacaaduu limaa nuhu canhu haddii laku soo celin lahaa adduunyadii oo naarta maanta laga soo badbaadin la dib loo soo celin lahaa lacaaduu limaa nuhu canhu halkiiba ka miisi lahaayeen marka insaanku markuu dhibaataysan oo busaaradsado oo xooluhu ka yardegaan oo faqriyo oo yaabo oo masaajidka soo galo duco ku hasho yaa rabbi yaa rabbi yaa rabbi ilaahu busaaradda ilaahu busaaradda ilaahu iga bixi allahuma innii lima anzalta ilaya min khayrin faqiir ilaahu faqrigan iyo waxaan ilaahu iga saaro xisii safka hore maalin walba waa ducaynayaa shan jeer ama toban jeer xoogaha markay kusoo dhacdo haye dib loo heli maayo masaajidkaba ninkii lagu qaban maayaba soo maaha marka insaanka inuu dhaq sidaa u dhaqmo waa khatar insaanku waxa weeyaan marka uu barwaaqaysan yahay ee ladan yahay caafimaad qabo xoogaa jeebka iska haysto qadadiisa iyo cashadiisa ee wanaagsan yahay xaaladda u wanaagsan markaa ducada ha badiyo taas baa ilaahay ku ilaalinayaa ixfad illaha yaxfadka tacaraf ila llahi fi raqaa yacrifka fi shidda marka ta aayadda ay nooga digaysaa waa taa waidaa masa alinsaana insaanka haddii uu taabto durun dhibaata hadday taabato dacaa rabbuh anigagan idinla hadlayaa beri baan xanuunsaday markaasaan muddo dhan faleebo mooyaane wax iga digayaa ma jiraan waxbaa lai keena waxaa lai keena waxaana yidhi wallaahi haddaad bogsato arrimahayga wax ka bedel seegarmay markaan bogsaday halkayga baan ka miysay wixii waraan wadi jireen waa calaa sabiili mithaal weya wax dhaca wey marka qofku isagaa is-oon ilahay naguma keeno dhibaato eh waa inuu mar walbaba qofku uu sidiisii ahaadaa wa idaa masal insaana insaanka hadday taabato gaalka durun dhibaato hadday asiibto dhibaato dacaa waxa uu baryayaa rabbahu rabbigii buu baryayaa muniiban xaaluu yahay mid noqonaya ilayhi ay tadaraca buu jalaalaynka odhanaya oo u tadarucaya uma idaa khawalahu hadduu siiyo khawalahu ay acdaahu nicmatan nicmo siiyo nicmadoo minhu xagga alla ka ahaanaysa waa min ibtidaai ilgaaya nasiya waxa uu halmaamayaa maa inay nahan waa bimacnaa man oo allay ku dhacaysaa nasiya wuxuu halmaamayaa man buu halmaamayaa kaana uu ahaa yadcuu ilayhi mid tuuga isaga barya oo alla ah oo in layaham maadaas walaa ana caabidun maa acbadtum walaa antum caabiduuna maa acbudu sifaadka alle ee iyo waaweynka iyadoo la milicsanayo maadaas waa loo isticmaali karaa inkastoo marka hore ay tahay man lilcaalim wa maa liqayri alcaaqil asalka ahaan saasay ahaatay laakiin maa in marmar alla loo isticmaalo way dhacdaa min qabl wajacala lilaahi ilaahay waxaa ta kalimahaynu maada ku fasirna waxa weeye maada lafteedaba in durkii lagu fasiro nasiya waxau ilaawayaa maa dhibaatadii buu ilaawayaa durkii kaana uu ahaa yadcuu ee yadcu llaaha ficilkii markaa alluu noqonaya alle uu u baryaayo ilayhi durku uu noqonaya ay ilaa kashfihi yadcu llaaha ilayhi ay ilaa kashfihi wa isaalatihi min qabli hor wa jacala waxa uu maaragtay u yeelayaa lilaahi ilaahay wuxuu u yeelayaa andaadan nid buu u yeelayaa nid waa asaaga ka isku da-da tihiine in alla intaad samayn karto samayn kara waxaad kharibi karto kharibi kara waxaad toosin karto toosin kara waxaad adigu bixin karto bixin kara kaasaa nid la yidhaahdaa liyudila inuu lumo liyudila inuu lumiyo dee can sabiilihi jidka alle inuu ka lumiyo dadka ama liyadila inuu lumo isagu oo laamka haddaynu nanaahno liyadila laamku laamul caadiba way noqonayaa wuxuu ku dambayn doonaa inuu lumo qofkaas haddii dhaqankiisu saayahay haddii liyudila ay noqotona inuu dadka kala lumiyo waayo qudwa ayuu noqonayaa aayadda waxyaabaha laga qaadanaya waxaa ka mid ah qofka ficilkiisa in lagu dagmo oo lagu lumo liyudilla inuu lumiyo can sabiilihi hadda ma hadlin lakiin wax lagu dadka kuu luminaya waa ficilkiisa waa qudwa oo qofka maaragtay ficilkiisa ayaa dadka lumin kara qof baa halkan maraya waa heesaa qaawanaanta iyo xumaanta iyo dadka fuxshiga ayuu caan ku yahay dabadeedna markuu dhintana waa inta xabaashiisa la yimaado yaa la odhanayaa fanaankii weynaa allah haw naxariistee ma fanaannimada darteed baa ilahay ugu naxariisanaya yacni inqalabat ilmawaasiin imika waxaad arkaysaa qofkii horta naxariis banu hojeyna kolle qofkii dhintay laakiin ficilka dadka noole ay samaynayaan weyaan waxaan ka hadlayaa maaha qofkii dhintay qofkii dhintay ashaaro ku dhintay inagu ilaahay baa ogsi ugu gelayay in allaha qafuur raxiim laakiin dadka nool ee tawiihinaya hebel nin aadu fanaana buu ahaa fanaan weyn buu ahaa waayo fanaannimada muxuu ku shaqayn jira murtida hadda ma haysto murtida waa la tirin karaa gabay bay noqon kartaa geeraad bay noqon kartaa hees bay noqon kartaa ee waa murti laakiin qofkii dadkaysa soo hortaagi jiray intuu naag ajnabiya ama laba dhaadhaawano ajnabiya ay kumanaan qof intay hor yimaadaan ay sidaa odhan jireen intay iswada banneeyaan hadhowna ficilkii la ammaano la aado fanaankii weynaa allah haw naxariistee fanaan weyn baa inaga baxay khidmad weyn buu sameeyey yani naxariistaba waxaad moodaa inay ugu keenayaan fanaannimadii iyo maxay iyo wixii uu dadka ku luminayay qaabkii u ahaa qaawanaantii rag iyo dumarkii laysu keenay ikhtilaadkii macaasidii meesha ka dhacaysay marka jacayl iyo muusig loo tumo dadka dhallinyarada inta laysu keena rag iyo dumar maxaa ka dhacaya xasanaad baa masaasayaa tiyaatarka baa la isugu keenay habliyaynama la isku soo geliyey inan iyo inanaan isqabin baa halkan soo istaagay masrax baa la yidhaahdaa haye ficilkoodii liyudilla can sabiilihi miyaanay ahayn walciyaadu billaah haddowna loo tawiihiyo waa waxyaabaha qaldamay weeyaan mafaahiimta qaldatay weeyaan marka liyudilla can sabiilihi qofku ficilkiisa waxbuu ku lumin karaa qul waxaa la odhanayaa tamatac ku raaxayso bikufrika gaalnimadaada qaliilan ay zamanan qaliilan wax yar oo wakti yar ku raaxayso inaka adigu min asxaabi naar wallahu almustacaan si adag adag adag baa loola hadlay sidaa adaga loola hadlay waxaa wey waxaa keensanayaa ficilkiisa xun waa macaani ilaahay intuu bariyey iyagoo arkay ilaahay arkay inuu ilaahay dhibtii ka faydayo u barwaaqaynayo u raaxaynayo markii wixiisi helay ayuu gaalnimadii ku noqday oo dadkiina lumiyey waa mucaani kaasoo kale luqad adag baa lagula hadlayaa laakiin inagu qofka dacwadda aynugu yeedhayno eeaynu aragno inuu maaragtay ku jiro waxyaabo xunxun oo gaalnimo ah dee odhan mayno qul tabataq bikufrika odhan mayno dacwadda waxaan odhanaa ittaqi illaaha diinta soo gal xataa dadka khuraafada ah soomaad arag ee xabaalaha iyo ku dawaafaya ee qaar qabrigay ku sujuudayaan qaar waa isku masaxayaan idigu waxaan imaana halkan malaha badanaa waxaan arki jiray masaajidada yani marka la soo galo meelo xamar ka mida ama koofata ka mida waxaa nabigu noo jideeyey taxitulmasjid inaynu tukanno matalan masaajidkii xaggana xabaali kaga dhiganta wuxuu ka soo bilaabaya xabaasha marka hore xabaashu gelaya deedna wuu ku wareegaya waxna u akriyaya qulwalena u akriyaya isagana waa ka masaxanaya waxa tadaruc kaa qaar baa ku sujuudaya kaasoo kale waxba ku wiirsanaynu xona yaa rajul ilaahay ka baq ilaahay ka baq waxa weeyaan sidani ma bannaana akhlis alcibaadata lilah addoonka meesha ku aasan waa addoon adoo kala ah xataa nebi maaha ambiyada fadligooda waa la sheegay laakiin waa adoo kale oo sheekh uun ahaa alle waa sheekh u ahaa marka dacwad baa loo gudbinayaa kaa mooyaane isaga odhan mayno naarta allaha kugu fogeeyeeyo in yar baa kuu hadhaya intaa gaalnimadaada kasii faa'iidayso iyo tamatac bikufrika qaliilan adduunyada inta la joogo o dhan waa qaliil waa wax yar adduunyadu intaa laagta su-aashaasaan doonaya inaan weydiiyo yaa ka jawaabaya adduunyadu intay leeg tahay adduunyadu imise soo jirta ya ha laakiin meel baan ka tooganaya anigu adduunyada marka iska noolow adduunyada inteed ku leedahay adigu intaad noosahay ha ka fekerin adduunyadu weligeed way soo jirtay oo kumanaan sanay jirta kumanaana way jiraysaa haddii la doono taa waxba kuma taalo adiga maxaa adiga ku yaalle inta yaraad nooshayda miyaana inta ahayn adduunyadaadu adduunyada waa intaas adduunyada aan maqalaa waa intanu nool lahay anagu hadda cumriyo kala duwan baa tihin ani dee idinku wada dhalinyaraa tihin aniga unbaa meesha dee intii hore soo joogay laakiin haddana waa idinla bilaabayaa maanta wax orama haysto adduunyada wixii hore iga tegey iska tagee maanta si unba naftooda jecela laga yaabaa anigu inaan ka naf jecelahay waayo waxaan arkaa marka aan baabuurta iyo fuulayo berigii hore wixii dhaqaaqaba waan iska fuuli jir xagaa hargeysa ma socota haa ha ku boodi jir darawal ma yahay iyo taayiradu ma fiican yihiin iyo gaadhigu see yahay iyo hadda dee nafjacaylka dartii imse liisanka goormaad qaadatay inaan gaado nin wacaa wadaado aan qayiil ma yahay iyo waa inaan dhinacyo badan ka eegaa waxaas waa nafjacayl soo garamaysi hadda nafjacaylkii baan bilaabay aniga marka wixii aan soo maray waxba ma xisaabtana waxba ima xisaabsan yaa maxaa ii harayna wallahu aclam waad arkaysaa dee inay yarta saa daraaddeed baa leeyahay tamatac bikufrika qaliilan qaliilan inaka min asxaabi naar marka laakiin dacwada ku odhan mayno xataa hadduu khuraafi kasta yahay oo masixanayno aman huwa qaanitun anaa alleyli marka halkaa laba qinaa ku jiro oo sabciyataan labada waa sabciyataan in la yidhaahdo aman oo miimka aan la shidin xaramiyaan baa akriyay ibnu kaiir iyo naafic ibnu kaiir almaki naafic almadani baa aman bay akriyeen iyo culmo la socota haddii sidaa la yidhaahdo la khafiifiyo waxay noqonaysaa alhamzatu lilistifhaam mantuna ism mawsuul aman ay alladii midkii huwa isagu qaanitun mudiicah oo ilaahay adeecsan aanaa alleyli saacadaha habeenkii saajidan xaaluu sujuudsan yahay wa qaa'iman xaaluu taagan yahay yaxdaru alaakhirata xaaluu aakhira ka baqaayo wa yarjuu raxmata rabbihi rabbigii naxariistiisa iyo jannadiisaan rajaynayo kaman huwa caasin kaman huwa caasin mid caasi ah aman kaman laysa kadalika mid aan sida ahayn miyuu la mid yahay culamada qaarna waxay idhaahdeen may hamsadu waa lilnidaa aman hamsadu waa lilnidaa ee ya'man midkii huwa isaguba qaanitun adeecsan alle aanaa alleyli saajidan wa qaa'iman yaxdaru laakhirata yarju raxmata rabbihi inaka min ahli iljanna jawaabtu waxaa weeya adigu ahlujannahaad ka mid tahay soo kaa lama odhan tamataq bikufrika inaka min asxaabi innaar ya'man huwa qaanitun lilaahi saajidan waqaayima yaxdaru laakhirata warika raxmat rabbihi inaka min asxaabi iljanna adiguna asxaabu iljannaad ka mid ashcaar bay usoo daliiliyeen oo taana way idhahdeen haddii qirada inoo taalla la akriyo am am man la yidhaahdo waa am iyo man markaa amta hore ama waa mutasilo ama waa munqatico hadday mutasilo noqoto mucaadilkii wuu horeeya wuu go-an yahay oo ah haadaa kaa hore ee marna ilaahay baryaya marna ku kufriyayaa miyaa khayrun wa afdalu xaalan wa ma'aalan hadda sidaa uu joogo iyo siduu ku dambayn doono markaasaa fiican am mise manbaa fiican huwa isaguba qaanitun ana alleyli saajidan wa qaa'iman dee waa iska caddaa ka fiican laa yastawiyaan waxaad kaba odhan kartaa amtu waa munqadica oo am ay bal iska daaye man mid ay alladii huwa isaguba qaanitun adec qunuudku waa waxa weyaan daacada waa la iska odhanayaa kullu man fi samawati kullu man fi samawati wardi lahu qaanitun wa min amrihi an taquuma asamaa waalardi biamrihi uma ida dacaakum dacwatan ila ardi ida antum takhrujuun walahu man fi samaawaati waalardi kullun lahu qaanitun kullun lahu qaanitun waa daacadii taas wuxuu noqon karaa qiyaamka istaagga qunuudku istaaggana wuu noqdaa waxaa u daliila qowluhu tacaala yaa maryam uqnutii lirabbiki wasjudii warkacii sooma maca araakiciin yaa maryamu maryamoy uqnutii isu taag lirabbika rabbiga salaadda markay u taaganta wasjudii sujuud warkaci marka rukuucdiina waa la sheegay sujuuddina waa la sheegay qunuudkiina qiyaamkuu noqonaya wa quumuu lilaahi qaanitiin khushuucda iyo qiyaamka labadaba waa lagu fasira marka qiyaamka waa la yidhaahdaa ibnu cabaas waata laga sheegay walaa acrifu lqiyaama ilaa tuula walaa acrifu lqunuud ilaa tuula alqiyaam walaa acrifu lqunuud ilaa tuula alqiyaam qunuudka uma aqaani istaagga badan mooyaane si kale uma aqaani ana alleyli baa la yidhi oo habeenka saacadihiisii baa la yidhi waa salaatuleylkii salaatuleylkuna waxay ka fadli badan tahay salaadan nahaarka loomana jeedo habeenka oo dhan qofku inuu salaad ku dhammeeyo iyo tukashee waa tii nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu qofku in seexdo nus seexdo nus tukado haddana ulus haddana in kala seexdo afdalu salaati salaati daawuud cibaadada habeenkiina dee yaab bay qabtaa maxaa yeelay tashwiish ma laha ina naashi'ata alleyli hiya ashaddu wad'an wa aqumu qiila riyaa iyo istususna ma laha qofku qol yar haddii ilahay siiyo qol yar intuu qolkiisa yar iska soo xidho madoobaysto uu dabadeedna akhriyo qur-aanka wuxuu daadaawanaya iyo wax tashwiishinaya iyo wuxuu ku mashquulaya midna ma laha qur-aankiibaa sida faleebada ugu soconaya laakiin qur-aanka waa inuu yaqaanaa qof faleeba ku xidhan tahay maarata faleeba hadday kugu xidhan tahay waxaa haysdaqdhaqaatin falaabada kugu socotay ay marka qur-aankii hadduu qofku yaqaano oo dabadeedna juskiisa uu wardiga u qaadan lahaaba intuu istaago tahajud u tukado ya sideedii waa sideed maqro soo maaha ama waa waa alixitimo bog miyaa boga musxafka waa imisa jusku waa imisa labaatan soo maaha labaatan haa waa labaatan bog ama waxa weeyaan waa waa toban warqadood tobankaa warqadoodba korku ka hayaa dabeedna aayarun buu istaagay dabadeedna korku ka shubay sida faleebada ugu socotaa ninkaasi aroortii markuu soo tooso dee nin dadka lamida maaha xalay o dhan faleebaa ku socotay la dareen maaha la khushuuc maaha la nuur maaha la feker maaha sida diinta iyo xurqada iyo dareenka haysaa ma hayso dadka caadiga ah waa nin ka sarreeya weeyaan dadka sunni sunni baa leedaa habeenkii qalaf koob iyo tobanka ragcadood buu ku dhameeyey ana alleyli saajidan wuxuu leeyahay sheekh ibnu cuthaymiin raximahullah saajidan wa qaa'iman labadaasaa la sheegay salaaduna dee sujuud iyo qiyaam qura maaha waxay leedahay rukuuc waxay leedahay fadhi laakiin labadan waa labada ugu fadli badanoo sujuuddu waxay ku fadli badan tahay xagga hay-ada aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbihi wa huwa saajid waa marka addoonku ugu dhow yahay saa daraadee hadduu qofku ooyayo hadduu wax weydiisanayo ilaahay oo aad doonayo ilaahay inuu ilaahu albaabka iga fur leeyahay ilaahu albaabka iga fur waa inuu sujuudda ku beegaa qiyaamkuna wuxuu ku fadli badan yahay qiraa'adiisa waa meeshii qur-aanka lagu akriyay sujuud qur-aan laguma akriyo iyo rukuuctoona marka midna bidigrihi oo qiraa'ada buu ku fadli badan yahay midna bihay'ati saajidan wa qaa'ima yaxdaru laakhirata aakhira ayuu ka baqayaa oo iyo naarteedii cadaabteedii wayarjuu wuxuu rajaynayaa raxmata rabbihi naxariista rabbigii inuu rajaynayaayo bayna alrajaa'i waalkhawf ayuu ku sugan yahay keebaa la xoog badinayaa culammadu waa isku khilaafaan imaam axmed waa ka yidhi ka janaaxay daa'ib waa in maaragtay khawfka uu baqayo qofku oo cadaabka ilaahay ka baqayo iyo cadhadiisa iyo rajaynta uu rajaynayo waa inay sidaa u sinaadaan buuri ka janaaxay daa'ir shimbirku markuu duulayo labaduba saasuu u simaa labada garbo hadduu mid liico ayumaa qalada cala alaakhari halaka saaxibuhu u yidhahda mufti imaam axmed haddii labada qofka ay ka xoog badato baqdintu oo dembiyadii uu galay iyo intuu wax xasuusto yidhahdo kuwan waa khatira kuwii ilaahay dhaafi jirayba maaha kiisaskaagu waa waaweyn imise qof baad intaad dishay uus xabaashayo meel ku aastay imisaad qof miskiina wax ka qaaday imisaad dalaayo maleegtay waxaad wax la dhaafi makaraba hadduu idhaahdo dembiga waxyaabaha qofka ku halaaga weeyaan oo waxaweye naxariis ilaahay buu ka quusanayaa waman yaqnadu min raxmati rabbihi ila daalluun haddii uu ka badato oo idhaahdo laa ilaaha illa allah anigu muslim baan ahay haa muslim lam ushrik billaahi shayan ilahay uma shirki yeelin lam aqtul nafsan macsuumatan lam asriq lam asni waxaa ma samayn waxaa ma samayn anigu ho iska salaada un baan iyo baanan ku yar fiicnayne sida kale khayri ii dhameeyey hadduu idhaahdo kaasina amina makr allah falaa yaamanu makr allaahi ila alqowm alkhaasiruun marka waxaa la rabaa inuu si siman labadooda qowfka yaa bayna rajaa'i wa khawfii qalbi shakiyu muqiimu qalbigaygii iska murugaysnaa wuxuu u dhexeeyaa khawf iyo raja qaala rajaau liqalbii ina almakhuufa xaliimun faqad qaala jala tacaala nabi cibaadii annii ana algafuur raxiimu wa ana cadaabii baa ka dambaysa huwa alcadaabu laliim waynaa odhan nabi cibaadii annii ana algafuur raxiim ilahay wa gafuur raxiim yaa naxariista ilaahayna waa waasic waa inaanu sidaa odhan labadooda waa inu isku wadaa khowfka iyo rajada waa inu isku wadaa qul waxaad tidhahdaa hal yastawii miyay siman yihiin laa yastawii ma sinna aladiina kuwa yaclamuuna wax garanaya kuwa qunuudka ku jira ee sujuudda iyo qiyaamka iyo camalka saalixa ku jira iyo kuwa rabbigooda ku kufriyaya ma sinna labadaas ma sinna oo si aan jaahilka iyo caalimka u sinayn baan qaanidka iyo kaafirkuna u sinayn cilmigu cilmina waa cilmi aada madaxa ka buuxisay cilmina waa cilmi qalbiga kaa digay oo khushuuc iyo camalfal wata cilmiga aada loo sii ammaanaya waa kaa ka khushuucda leh ee camalka weheliyo ee cibaadada weheliso kaas weeyaan laakiin haddaad qur-aanka gaalo waxay jirta qur-aanka xifdiday oo axaadiista xifdiday oo fihras u sameeyey oo siday sharciga u yaqaanin kaala arag kuwaasi madaxun bay ka buuxiyeen cilmiga butuun haddaad tidhaahdo waxaan xafiidsanaha labaatan kun oo beyd butuun cilmi ah laakiin cibaadadaada ay finish tahay cilmi malihid baa lagu odhanaya ya kullu caasin jaahil wa kullu caabid caalim laakiin cilmigu markuu camal wato ayuu wax taraya kolleyba ma sinaa qof cilmi garanaya iyo qof aan cilmi garanaya laakiin cilmiguna waa cilmigii waxtarka lahaa ee fiicnaa cilmiyada qaarkood baa jahligooda dhaama soo mahayn waxay odhan jireen culimmadu aljahlu bilkalaami cilmu cilmiga cilmi kalaamka la yahda inaad jaahil ka tahay ayaa cilmi ah aljahlu bilkalaami bicilmilkalaami cilmi kalaamka inaanad aqoonba ayaaba cilmi ah isagaad ku dhaama intaad garan lahayd ilaa haddii aanad u baran inaad ku rajido iyaga marka cilmiyada waa cilmigii naafic ah ee wax taraya weyn waxyaabaha laga qaato waxaa ka mid ah inanta sheekhadda ah ee caalimada ah iyo ninka jaahilka ah isku kuf maaha ama masala hadee noo fahaaday hal yastawi aladiina yaclamuun waladiina laa yaclamuun inantan waa sheekhad xaafid alqur'aan cilmigana way taqaanaa waa sheekhad ilaah mid baa soo doonay xoogaa jilimaa wata laakiin ma yaqaano sida loo tukado ma yaqaano sida dahaarada ma yaqaano iska daa wax kalo kaa kufr ma u yahay kufr maaha ba idhahda adeer kitaabka ruuxulmacaaniga saas ohanaya kufr ma aha ma guursan karo waayo xataa inantii caalim ku dhalay ilaa gurigeeda ayana maktabad bay ku dhex dhalato oo kollay waa sheekh oo diintii warbay ka haysaaye inanta bintulcaalim kufr maaha ba idhahdeen kaa jaahilka adugu dee waa kuwa halkaa kufka mariyo oo inantii qaadiga iyo kii kale iyo kii kale iyo hadda sii geli mayno halkaa laakiin intaas maa nuqsadaas ayuun baan uga jeedi qaala allahu tacaala qul waxaad tidhaahdaa nebi allow waxaad ku tidhaahdaa addoommadayda rabbi wuxuu idin leeyahay yaa cibaadi addoommadaydii-ow alladii addoommadaasoo aamanuu rumeeyey oo muuminiinta ahaa addoommada muuminiinta ahaw ittaquu rabbakum rabbigiinka baqa rabbigiinka baqa addoommada muuminiinta ahaw rabbigiinka baqa oo waxaad kaga baqataan bificli alawaamir wa tarki nawaahi inaad daacadiisa samaysaan iyo amaamirtiisa qaadataan waxyaabaha idinka idinka nahiyeyna aad ka tagtaan liladiina kuwii waxaa u sugnaaday axsanuu wanaagga sameeyey kuwii ixsaanka sameeyey waxaa u sugnaaday fii haadihi dunyaa adduunyadan xaal lexdeeda ay ku sugan yihiin xasanatun xasana ayay leeyihiin kuwa ixsaanka sameeyey iyo wanaagga adduunyadan xasana ayay ku leeyihiin wa ardullaahi dhulka ilaahayna waasicatun waa ballaaran yahay oo hadday meel kugu ciidhiyoonto oo aad diinta ilaahay ku dhaqmi kari weydo oo muujisan kari weydo meel kale ka aad weeyo ka hijrood wa ardullaahi waasicatun arada ilaahayna waa waasac innamaa in kale maaha yuwafaa waa loo dhammayaa oo waxa weeyaan looma miiso alsaabiruuna kuwa sabraya ee diinta ilaahay iyo hijrada oo ka mid a ku sabraya ajrahum ajarkooda loo miisaa loo dhammaystiraa macnaha biqayri xisaabin xaal xisaab la-aan uu yahay waxaad tidhaahdaa addoommadaydii-o waa hadda waa muuminiinta kuwa sidaa la leeyahay dadka qaar baa kule qofka wanaagsan maxaad wacdiyeysa culimo lama wacdiyeyo wadaadada lama wacdiyeyo halkay ka timi wadaadada haddii la wacdi waayo hadda ayaa la wacdiyey ilaahay baaba yidhi qul yaa cibaadi aladiina aamanuu aamanuu bilictiqaad caqiido fiican bay leeyihiin ittaqow oo haddana baqdin bay leeyihiin oo awaamirtiina way qaateen nawaahidiina way ka tageen markaasaa haddana lagu leeyahay ittaquu rabbakum rabbigiin kasii baqa liladiina kuwii axsanuu markaa waxa weeyaan wiqaaya jaclu lwiqaaya bayn allahi wa baynaka wa bayna alcadaab yacni tajcalu maa yaqiika min alcadaab waxaad samaysan doontaa wax cadaabta kaa ilaaliya ayaad samaysan doonta wiqaaya liladiina kuwii axsanuu wanaagga sameeyey waa ku silaynaa fii haadihi dunya xaal adduunyada dhexdeeda ay ku sugan yihiin xasanatun xasanay leeyihin dadka waxyaabaha wanaaggan ilaahay siinayo waxa weeyaan qofka meel diintu kaga cidhidhiyoontoo diintiisii ku dhaqmi kari waaya hadduu ilaahay dartii uga tago oo meel kala tago meeshaa ilaahay wuxuu ku siinayaa wanaag culimmadu halkan way intaan tafiirta eegay way ku galgalanayaan laakiin markaad eegto aragto qowluhu tacaala waaladiina haajaruu min bacdi maa dulimuu lanubawinannahum fi dunya xasanatan wala ajru alaakhirati akbar low kaanuu yaclamuun aladiina sabaruu calaa rabbihim yatawakkaluun aayadda markaad eegto aayaddan hijrada ayay saxaabada u fasaxaysaa oo sii ogeysiinaysaa waayo aaya suuraddan markay soo degtay intaan hijrada xabashe iyo aan loo hijroon madiina midna weeyaan waa maki marka waxay sheegaysaa haddaad hijrooto oo aad ka tagto xoolahaagii iyo gurigaagii iyo dalkaagii iyo beertaadii iyo dadkaagii iyo waddankaa taqaanay ciiddaa taqaanay oo meel aan lagaa garanayn adiguna aanad garanayn afka saarto culays bay leedahay geesinimay u baahan tahay iyo maxaanku rahdaa sabir bay u baahan tahay haddaba waladiina haajaruu min bacdi maa dulimuu ilaahay wuxuu leeyahay lamabawi-annahum waxaan dejinaynaa fi dunyaa adduunyada xasanatan wanaag meel wanaagsan aad dejinayna uu ka raysanaya waayo xasanadan waxa weeyaan mar haddii aad meel diintaada cidhiidhi ku tahay oo damiirkaagu wax aanad arki karayn oo midhan aad arkayso qof baa gaaladu dhex joogaa soo garan maydi wuu haystaa qado iyo quraac iyo guri uu galo iyo gaadho uu kaxaysto iyo intaa uu haystaa mushahar buu haystaa laakiin hadduu iimaan leeyahay maxaa hor taagan markuu soo dego habar gaalada oo madax qaawan oo daba qaawan baa ayaa ka horaysa hadduu suuqa tago wax kale ah iyo arkaya meelan wax allo wuxuu ku farxo qofka muslimka ahi had xayaadaas dulli baad ku sugan tahay adan iskaga tag haddaad iskaga tagto ilaahay baa kuu bedelaya xasan iyo ardullaahi waasica laakiin mid baa timi iminka dee waa la kala sheegtay dhulkiiba ardullaahi waasicatun ma jirtaa iminka sawtan xuduud la kala wada samaystay awal wuxuu yihi ilaahi tabaaraka wa tacaala waalarda wadacahaa lilanaam waalarda mulka wadacahaa ilaahay wuxuu soo dejiyay lilanaami dadka maha in la kala sheegto haddawaatan haddan soomaal somalilan xabasha xijaaz sacuudi baa la baxay bay la baxda haddaba dhulku ilaahay makiin madiina ku yaadayna ilaahay baa lahaa sacuudi baa iskala bixi masar cid waliba culimo waa la tegi jiray waa lala baxay hindi waa la kala yeeshay dhulkiiba iminka waa la kala yeeshay iska daa maxaad sheegtay intii yara ilaahay nagu aburay miyaa la kala sheegan iminka meelay caadi isaga degi karto ma garanaysaa maanta intaad iska socoto taado halkan aan degaya oo adoon lagaa iibin oo lagu siin aad iska degi karto tiinanaani maanta ka tirin marka meesha waxaad moodaa inay ka baxdayba waa ardullaahi waasica arladii ilaahay ee waasic ahayd dadkii way kala sheegtay marka lagu goostay meel loo hijroodo xuduud iyo kale taxjiir iyo qolowa meel soo xidhatay wallaahu mustacaan ta dhibta haysata maanta dadkii wataas liladiina kuwii axsanu ixsaanka sameeyey fii haadihi dunya adduunyada dhexdeeda xaal ay ku sugan tahay xasanatun xasana ayay ku helayaan rabbana aatinaa fi dunya xasanatan wa fi laakhirati xasana xagga kalena waa ardullaahi dhulka ilaahayna waasicatan way ballaadhantaho meel haddii diintu kugu hirgeli weydo meel kale oo ay kugu hirgeli karta ayaa jirta markaasaad nafisaysaa oo qalbigaagu degaya oo nolosha ku macaanaanaysaa oo ilaahay bedel khayr qaba ciwad khayr qaba ku siinayaaye ha eegan dhulkan iyo dadkane ka hijroodba ay arrintu noqonaysaa macnaha inamaa yuwafa saabiruna saabiriinta waa la siiyaa ajrahum abaalkoodaa la siiyaa biqayri xisaabin xaal xisaab la-aan uu ku dhehaya salaadu way qoran tahay soonku waa kaa cibaadadii sakadii amaa waxa weeyaan sabirka iyo hijradaa iyo baa laisku abaalmariyaa qul waxaad tidhahdaa nebi allow innii aniga umirtu waa lay amray an acbud allaha laynan caabudo ayaa laygu amray mukhlisan xaalaan u gaaryeelaya lahu isaga addiina daacada u gaaryeelaya cibaadada waa meeshii saddexaad ee ikhlaasku uu kaga soo arooray suuradda afar meelood baa lagu sheegay waanaad garanaysaan facbud illaaha mukhlisan lahu diin baynu kusoo bilownay waxaa ku xigtay alaa lilaahi diin ulkhaalis oo meesha labaad ahayd haddana waatan lagu soo celiyey qul waxaa tidhahdaa nabi allahu innii aniga umirtu waa lay amra faacilku waa la iska garanayaa dee alaamiru huwa allah ilaahun baa dee amray waxaa la amray an acbud allah inaan ilaahay caabudo oo cibaadada la imaado rabbi oo u tadallulo daacaadkiisana sameeyo mukhlisan xaalaana musaafi yeelay u gaar yeelaya lahu ilaahay addiin cibaadada wa umirtu waxaa lay amray lian akuuna bian akuuna inaan ahaado awala almuslimiina muslimiinta kan ugu horeeya muslimiinta ummaddanna ka ugu horeeya ugu hor islaama inaan noqdo ayaa lay amray qul waxaa tidhahdaa nebi allow innii anigu akhaafu waxaan ka baqayaa in casaytu rabbii rabbigay haddaan caasiya waxaan ka baqayaa cadaaba yowmin maalin cadaabkeed maalintaas oo cadiimin weyn ilan waxay lahaayeen oo ku soo celcelinayeen inta odayaal waaweyne la shiraan adeer diintii aabbaha iyo diintii awowayaasha iyo tolkaaba wixii dhaqankiisii iyo midnimadii iyo wixii maxaad u kala daadanaysaa dad kale u kala eriyeysaa waxaan cusubaad la tiimi waa maxay waxaad ku tidhaahdaa innii qul innii anigu akhaaf waxaan ka baqayaa cadaaba yowmin cadiimin maalin weyn cadaabkeed maalin weyn cadaabkiisaan ka baqayaa in casaytu rabbii qul waxaad tidhaahdaa allaha alle oo keliya ayaa nacbudu anigu caabudaya isagun baan u hoggaansanahay isagun baan u cibaadaysanayaa mukhlisan xaalaanahay mid u gaaryeelaya lahu isaga oo keligii diinii diintayda xasri baa ku jira taqdiimu maxaqahu taakhiir yufiidu alxasra mafcuulkii lasoo qadamay oo allah lasoo qadimay xasriguu faa'iideynaya allaha alle oo keliya ayuunbaa nacbud iyaaka nacbud oo kale weya acbudu mukhlisan xaalaanahay mid ugaa u saafiyeelaya lahu isaga diinii cibaadada ee facbuduu haddaba caabuda maa shaytum idinku waxaad doontaan waa tahdiid hadda ay soo raaci weeyeen waad idinku asnaamtiina iska sii dul fadhiya min duunihi alla sokadii ee ayrkaalla keyrkii ah min duunihi ay min kayrihii ah qul waxaad tidhaahdaa nebi allow inal khaasiriina kuwa khasaaroobay inal khaasiriina kuwa khasaaroobay alladiina kuwii weeyaan khasiruu khasaaray anfusahum naftoodii naftoodii bay waayeen wa ahlihim ehelkoodina way waayeen yowma alqiyaamati qiyaamaha yoomkiisa labadaa midna ma hayaan alaa hooyaay ku baraarugee daalika kaasi naftaadii ehelkaagiina labadaba weydaa huwa alkhusraanu khasaaraha laftiisa weeye khusraankii almubiinu ee iska cadda lahum iyaga ayuu u sugnaaday min fawqihim xaal xaggooda kore u ahaaday dulalun dabaqiyo dabaqiyo ay leeyihiin dabqidaasoo min annaari naara wa min taxtihim xaalu xaggooda hoose ahaadayna dulalun dabaqyo kalaaye dabaqyo way goglayin dabaqyana waa ka hooseeyaan daalika kaas oo dabaqyada kor iyo hoos makaaxiga ayaa yukhawifu allaahu ilaahay ku baqdigelinayaa bihim daaligada cibaadahu addoommadiisa ayuu ku baqdigelinayaa oo ku taxwiifinayaa yaa cibaadiya addoommadayda iddoommadaydo fattaquun iga baqa wallaahu subxaana wa tacaala beritan insha allah halkaa kusoo celin doona